habeen wanaagsan saaxiibayaal kusoo dhawaada warka habeennimo ee dalsoon qodobada caawa ugu waaweynna waxaa ka mid ah madaxweynaha maamulka somalilan oo war laga xumaado ku tilmaamay hadal ka soo yeeray madaxweynaha soomaaliya dowladda federaalk ee soomaaliya oo war horle ka soo saartay dagaalada ka socdaan qaybo ka mid ah gobolada dalka wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibushishiinta xukuumadda soomaaliya odayaasha dhaqanka galmudug kala hadlay dagaalka ka dhanka al-shabaab madaxweynaha maamulka puntland oo tababar u furay boqol ka mid ah shaqaalaha hay-adaha dowladda iyo guddoomiyaha gobolka banaadir oo kulan la qaatay mas-uuliyiin ka socta qaramada midoobe
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
waa habeenimo isna taarikhdan waxay ku beegan tahay sagaaliyo tobanka bisha sagaalaad ee sebtembar sanadka laba kun labaiyo labaatan warkii oo fisana madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi ayaa waxaa laga xumaado ku tilmaamay hadal kasoo yaray madaxweynaha soomaaliya waryahayga cabdiraxiin mawlid ayaa hargeysa kasoo diray
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federa
madaxweynaha somalilan mudane muuse biixi cabdi ayaa waxa uu maanta gaadhay magaalada laascaanood ee xarunta gobolka sool madaxweynaha ayaa markii uu gaadhay magaalada laascaanood waxa uu sii dhaafay jiidda hore ee ciidamada qaranka somalilan ay ku leeyihiin deegaanka tukadhaq waxaana uu madaxweynuhu halkaasi uu salaan kaga qaatay cutubyo ka tirsan ciidamada qaranka somalilan madaxweynaha oo khudbad u jeediyey ciidamada qaranka ee ku sugan jiidda hore ayaa waxa uu fariin u diray madaxweynaha maamul goboleedka puntland iyo madaxweynaha dowladda federaalk ee soomaaliya madaxweyne biixi ayaa caddeeyey in somalilan ay diyaar u tahay in ay nabad kula noolaato dalalka dariskeeda ah waa nin walba gacan nabadeed iyo walaaltinimanu u taagayna ninkii inagu diida weliba waa kula barana warshayada kaskanar annagaa dagaal iyo rabsho iyo hawl soo dhammaysanae rag nabad waxaan hayn kuma haynee bal cabid bilayso ninkii loo taag waayana dee waa isuranuha abaalkii baynu ka horaamadana hadii aan la idhahdo puntland deris baynuna hal qodob baynu isku haynaa keliya oo aad loo xaligi karo waana afrikiba xadkii afrikay ku dhisan tahay isticmaar ka tegey xadka ingiriiska iyo kii talaalinka inoo dhexeey afrika oo dhan baynu la qabnaa waa sharci internationala haddii wax la kala qoonsadana si wanaagsan oo afaa loo dhammayn karaa waynagu nacasnibo inaynu colaad galno dadkeenna deegaanka isku midka ah oo dadku xero colaadeed joogaan waa khalad mar haddii la garanayo waxa laysku hayo iyo garteedu halkay tegayso iyo waxa adduunka o dhan ka jira loo hayo inaynu cunfi iyo dagaal isu keennaa waxay ila tahay waa nacasnimo innagu mowqifkaasaanu taaganna war annagu cidna duulaan kuma nihin waxaanu isu dilaana oonu igsoo duulaana annagu ma garanno uma soconno laakiin xadkii isticmaarka qaybii afrika ay ka mid tahay ayuun baan leenahay noo joogo inagoo walaala aan wada shaqayno farriintaasaan u diraya walaaladeenna puntland kuwa ka sheegay soomaliya o dhan intaasaan u diraya laakiin waxay dhibaata ka dhacday mar walba ninka xamar kursiga maalintaa fadhiistaa ilaa uu dab ku ooga somalilan oo colaad ka abuuro saldhigi maayo kuwii hore aanu ogeyn xasan sheekhna shalay wixii uu ku hadlay waa wada maqasheen halay xasan sheekh maba jiraana hadday doonayaan waxooga ay ku ceshaan wana saxiix buu ka sugaya hadal o dhan waxaan filayaa taa inaanay puntlandna la qabin dadkeedu dhulsabareebna la qabin iyo maxay ahayd galmudug kismaayana aanay la qabin dadka joogan wixii macquuli waayo dad waxaa isku yahan maba nihinba taana halkaa u dhaafi maayo ee ninkaa hadalkiisa nin meel ka dhacay oo fidmo abuuri manu qabaayo waxaan leehay war taasi socon maysa wax kala keen
codkaas madaxweynaha maamulka somalilan muuse bihi cabdi wuxuu u dambeeyey warkii waryahayga cabdiraxiin mawlid oo hargeyso kasoo diray dhinaca kalena haddii aan eegna saaxiibayaal dowladda federaalk ee soomaaliya ayaa war horle kasoo saartay dagaalada ka socda qeyba ka mid ah gobolada dalka waryahayga awkar dayax ayaa faahfaahinaya
iyadoo toddobaadkii labaad uu galay howlgalka ay iska kaashanayaan ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaankii is-abaabulay ee ka soconaya qaybo badan oo ka mida gobolada dalka soomaaliya ayaa dowladda federaalku waxa ay war horle ka soo saartay howlgalladii ugu dambeeyey ee ka dhacay qaar ka mida gobolada dalka dowladda soomaaliya waxa ay sheegtay in howlgal cusub oo ka dhacay deegaanka yoobsan oo hoostaga degmada buulo barde ee gobolka hiiraan lagu dilay in ka badan shan iyo afartan ruux oo ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab war-saxaafadeed kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya ayaa lagu sheegay in howlgalkani uu weli socdo islamarkaana ay dowladdu war ka soo saari doonto dhammaadka howlgalkan war-saxaafadeedka kasoo baxay dowladda ayaa sidoo kale lagu sheegay in ciidanka milatariga soomaaliya ay toogteen sagaal xubnood oo ka tirsan al-shabaab kadib howlgal ka dhacay deegaanka warmaxan ee gobolka shabeellaha hoose iyadoo ay dowladdu ay sheegtay in raggaasi ay isku dayayeen inay halkaasi markaasi ka abaabulaan weeraro ay ku ekeynayaan qaybo ka mida gobolka shabeellaha hoose sida lagu baahiyey bayaanka kasoo baxay wasaaradda warfaafinta ee soomaaliya al-shabaab oo dhankooda ka hadlay dagaalada ka soconaya qaybo badan oo ka mida gobolada dalka soomaaliya ee u dhexeeya iyaga iyo ciidanka dowladda federaalk ee soomaaliya iyo dadka deegaanka oo is-abaabulay ayaa baaq u diray dadka deegaanka iyo beelaha soomaaliyeed ee ka qayb qaadanaya dagaalada afhayeenka al-shabaab cali dheere waxa uu fariin u diray beelaha ka qaybgalaya dagaalada waxaana uu uga digay in ay ka fogaadaan xarumaha dowladda sida uu hadalka u dhigay dhowaan ayay ahayd markii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud uu u digay dadka deegaanka iyo sidoo kale dadka ka agdhow fariisamayaasha al-shabaab isagoo sheegay in lala beegsan doono duqeymo iyo weeraro toosa oo lagu ekeynayo xarumaha al-shabaab sida uu madaxweynuhu horey ku sheegay shir jaraa-id oo uu ku qabtay xarunta villa soomaaliya ee magaalada muqdisho dadka soomaaliya meel kastoo joogaan waxaan la socodsiinaynaa ama uga digaynaa meesha shabaab jooga inay ka fogaadaan nin kastoo shabaaba waa hadaf ciidan kastoo shabaaba waa hadaf qof kastoo shabaaba waa hadaf sida ay dadka soomaaliyeed hadaf uga dhigteen ay u dilayaan ayaguna waa hadaf agtooda ha ku dhaawacmin hana ku dhimanin ka fogaaw ka fogaaw waa la duqaynaa waa lala diriraa waa lagu duulaa waa laga duldegaa waa wax walba oo dagaal uu ku furan yahay shabaab ku furan shacabka soomaaliyeed sharafta leh waxaan ka codsanaynaa ha ka fogaadaano meesha uu shabaab jooga maxkamadahooda yaan la tegin beenbeenta ah meelaha dadaan wacyigelinaynaayo waa wacdinaynaa ay leeyihin wacdigooda waa wacdi qaldanayaan loo tegin meelaha ay joogaan yaan laga dhowaanin meeshu uu yimaado tartiib ha looga dhaqaaqo qofkii afduubtaanay afduub ku haystaan waa meeshiisa garaawshiyuu leeyahay ka fogow ayadana waa talo kale fariin kale oo shacabka soomaaliyeed aan gaarsiinayno haddii alla yidhaahda dagaalka shabaab ha ku dhimanin adiga oo aan ayaga ka mid ahayn oona ognahay dadka soomaaliyeed inaay shabaab ka mid ahayn abukardayax warbaahinta dalsan magaalada muqdisho
wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dibushisinta xukuumadda ee soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa odayaasha dhaqanka galmudug kala hadlay dagaalada ka dhanka al-shabaab cabdiwaxiid cabdulaahi daahir ayaa faahfaahinaya
wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta xukuumadda soomaaliya axmed macalin fiqi ayaa maanta kulan wadatashi ah waxa uu magaalada muqdisho kula yeeshay odayaasha dhaqanka ee galmudug isaga oo kala hadlay kaalintooda la xiriirta dib u heshiisiinta xasilinta deegaanada ah laga saaro xarakada al-shabaab wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha axmed macalin fiqi ayaa sheegay inuu jiro shirweyne ay isugu imaan doonaan reer hirshabeelle iyo reer galmudug kaasoo lagu qaban doono beledweyn ama dhuusamareeb midkood waxa uuna odayaasha ka dalbaday in ay kaalintooda ka qaataan arrimaha socda waxa uuna wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka xukuumadda soomaaliya ugu dambeyntii sheegay in kulamada wadatashiga ee uu la yeelanayo odayaasha uu ballaarin doono oo ay ku xigi doonaan hirshabeelle koonfur galbeed iyo jubbaland galmudug marka maadaama hadda beelihii waxaa loo soo xulay dadka galmudug degan beeluhu waa badan yihiin laakiin hadda deegaamada dib u xoreynta u baahan beelihii deganaa waay ama dhaqdhaqaaqyadu ay ka socdaan ama la gaari doono qaarna hadda la taagan yahay qaarna loo socdo bulshadaas cadaadis tiro badan ayay ku jirtaa cadaadis badan bay ku jirtaa cadaadiskaas marka laga dulqaado dadku grievances waxyaalo horeo jiray ama dhul ha ku saabsanaadaan ama wax kale ha ku saabsanaadaan ayay la soo baxayaan arrintaasaa taladeedii odayaashu ay ka qaadan lahaayeen ay tahay ah dib u heshiisiinta iyo xasilinta odayaashu inay qayb ka ciyaaraan dabcan waa aragnay odayaashii oo dee hubkoodii watana waa la arkay xorayntana qayb bay ka yihiin laakiin hadda kulankeenna wuxuu ku saabsan yahay in wixii soo baxa inaan laga faa'iidaysan dadka oo la dhihin beesha cayr ciidamada ka soo dhaqaaqaya dhul samareeb markay ceel qoxla yimaadaan ama ceel la helay ama bulacle aan la dhihin qabiil kalaa socdoo deegaankeenna yimi amaba halkaas inta laga sii dhaqaaqo ceelbuur la tago ama ceelbuur inta laga tago ceel dheer la tago dadkiina looga faa'iidaysan wayna ka faa'iidaysanayaan nimankaas argixisadaa waana maqlayseen koodii u weynaa oo xalay laga qayli siiyey wuxuu ku hadlayey wuxuu ku tilmaamayay dadka uu ceelashoodii dumiyey kuwa uu baabuurtii raashinka u waday uu gubay kuwa uu tuulooyinkeedu gubay ayuu wuxuu ku tilmaamayaa niman mooryaana
axmed macalin fiqi wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib heshiisiinta soomaaliya ayuu kaasi ahaa saaxiib yaal weli waxaad degeysanaysaan warka habeennimo ee raadi hadalsan ee magaalada muqdisho dhinaca kalena madaxweynaha maamulka puntland saciid cabdullaahi deni ayaa tababar u furay boqol ka mid ah shaqaalaha hay-adda dowladda maxamed xuseen dheere ayaa garwa kasoo diray
madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni ayaa maanta magaalada garowe ee caasimadda puntland ka dahafuray tababarka shaqaalaha dowladda wejigiisa koowaad oo loo qabanayo boqol ka mid a shaqaalaha hay-adaha kala duwan ee dowladda waana markii ugu horreysay soomaaliya shaqaale intaas la-eg loogu tababarayo xarumo dawli ah oo gudaha waddanka laga hirgeliyey madaxweyne deni ayaa ka sheegay tababarkan loo furayo shaqaalaha dowladda inuu dowladda ka caawin doono in si fudud loo ogaado kartida iyo sida boosaska ay ugu kala mudan yihiin shaqaaluhu
waad ogtihiin wax kasta oo la qabanayo waxaa saldhig u ah in xirfadda qofka shaqadaas qabanayo kor loo qaado puntland waxaa uga bixi jirtay hanti fara badan tababarada oo badankooda dibadda loo aadi jiray ama mararka qaarkood macallimiin ajnabi ah loo keeni jiray oo wakhtiyo aan kaafi ahayn oo koorsooyin googo-an ay u badnaayeen taas oo aan laga dheehan karin shaqada socota isbeddel inuu ku yimaado dabcan maxadadan waxay uga duwan yihiin dadku marka ay hay-adaha kale ee waxbarashada soo qaadanayaan ama jaamacadaha ama collegeska waxaa loo diyaarinayaa qofku inuu maaragtay qof waasic u ah aqoontaas uu baranayo inuu yahay laakiin kan waxaa lagu tababarayaa shaqada uu hayo markaas iyo nooceeda si uu ula qabsado oo waxa looga sugaayo uu ugu noqdo nin tayadeedi leh way ku adkayd puntland laba boqol oo qof in la yidhaha dibaddaha loo qaado ha lasoo tababaro laakiin maanta maxadka hadduu halka ku yaallo waxaa sahlan koorsooyinka in loo diyaariyo koorsooyin la qabsan kara shaqada lahaya nafsirkeeda oy dhici karto qaar inay galabtii bartaan qaar habeenkii bartaan qaar galinka horeeto saacado isagoo qofkii shaqadii uu loo baahnaana uu ku jiro xeerkan hadda maxadkan loo diyaarinayo waa inay qiyaadaadkii berito dowladda hogaamin lahaa inay halka soo baxaan waxaan aada ugu rajo weynahay inuu dowladda fursad u siin doono marka ay rabto inay shaqaalaheeda dallacsiiso marka ay rabto inay meelo u magacaawdo inay si sahlan ay ku heli karto kartida iyo aqoonta qofka ay u baahan tahay habka hadda lagu heli jiray waad ogtihiinoo hab dayaca buu ahaa oo ay adag tahay in la xaq sooro oo dadka loo xaq sooro dalkana loo hiiliyo tababarkan waxaa iska kaashanaya macadka tababarada shaqaalaha ee dowladda puntland iyo macadka tababarada shaqaalaha ee waddanka kenya maxamed xuseen dheere wararka t v-ga dalsan
wadahaana warka habeenima aad kala socoteen raadiaha dalsan magaalada muqdisho aqartan dhegeysa waa naga intaa ciduu saaga waxay dib uga kartaa boog internetka aan ku leenahay radio dalson dot com aad ku mahadsantay dhegeysiga la socodka warka habeenimo
wararka la haysaa hobsiima u helidooda iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin war la helyaabaa talalhel